askartan oo warbaahinta la hadlay ayaa laga dheehanayaa xaaladda liidata ay ku jiraan waxaana ka mid ah kuwo aan si iskooda ah u istaagi karin oo biro ku soconaya lacagtii iyo daawooyinkii loogu talagalayna guddi loo magacaabay ayay ku eedeeyeen inuu qaatay isla markaana uu gatay daawooyinkii magacaygu waa maxamed faduul qaasim ka tirsan ciidamada dowladda puntland wax allaale iyo wax naloo qabtay ma hayno isbitaalkii guud ee magaalada boosasaan joogna wax allaale wax naloo qabtay oo caafimaada ma jirto wax allaale iyo wixii aan dad guddi ah baa loo dhiibay oo calooshoodu shaqaystayaal ah oo aan noo naxariisanayn oo waxay yihiin aan la oqoon kiniinkii naloo dawooyinkii naloo soo maxaan ku idhahdaa naloogu talagalay waa gadanaya hadda waxa baan maqlaayay maalmo dhaweyto xajkaa lala aaday lacagtiinii iyo iyo maxaan ku idhahaa iyo alaabtiinii lacagta laydinku talagalay waxaan ka camalaynaa ragga meeshaan kaga muuqda waa ciidankii daraawiisha dowladda puntland waxaan ka camalaynaa wax caafimaada ma hayno waxay isugu jiraan dad jajaban iyo kuwa lugaha neerbayaal qaba kuwa dareemo waayey wax caafimaad oo aan meeshaan ku hayna ma jiro بسم الله الرحمن الرحيم سيدا صاحب كل شيء واقم وحنا نعيد في دراويش بولان halkan markii la keenay waxa ugu nimay caafimaad daro daryeel la'aan wax guddi liiraahdo iyo wax dowladda ka socdo oo wax noo qabtay oo wax na taray inaysan jirin baan halkan ka cadaynayaa saakana waxa weeye halkaasaa noo xiran ma ahan markii ugu horreysay oo askarta maamulada ku daawan shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka oo ka cabanaya daryeel la-aan sida caafimaadka iyo sahayda waxaana marar badan la arkay askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka oo kasoo cabaadaya isbitaallo ku yaala dalka dibaddiisa iyagoona sheegay in caafimaad dari iyo sariirlayaal ku yihiin dal aanan dalkooda ahayn waxaana ay baaq dheer u soo jeediyeen ciidamada weli ku jira safka dowladda federaalka iyo kuwa maamulada shisheeyuhu ka dhisay dalka